الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وقد قال أبو جعفر بن أبو جعفر بن حمدان كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة waxaynu inoo socdaynu ku soo jirnay siyaaqdii iyo cibaaraadkii loo isticmaalayay ijaazada iyo dee munaawaladaas baal loo isticmaalayay bay inoo socotay bal markaa isticmaalaad kala duwan iyo qowlka adugu ahla taxari walwarac ay u isticmaaleen ijaazo iyo umuurahan munaawaladana waan soo aragnay halkana waxa uu inooga sheegayaa sheekhu raximahu llahu tacaala cibaaro bukhaari dee dhexdiisa dhacda ama kusoo noqnoqota waa isagoo bukhaari yidhaaho oo isagoo halkuu dee u xadahanii fulaan ka odhan lahaa ama akhbaranii fulan ka odhan lahaa ayaa meela waxa dhacay inuu yidhi qaala lii fulaan waa xadada ma odhan akhbara ma odhan ee cibaaradan buu yidhi waanay jirtaa meelahaynu hore u soo marray oo halkii mucallaqii baan ku soo marro iyadoon lii aani lala socon oo qaala fulaanun sheekadiisii mid ka mida sidaa wax kaga soo naqliyo aynu tacliiq ahaanba usoo aragnay bal masaladaas gaar ahaana halkii cancanadan taa ku soo marray bal in tacliiq barhkood ay taa yidhaaheenna waan soo aragnay halkan liida baa la socota wuxuu igu yidhi hebel markaa bal taas ayuu imika halkan inoogu sheegayaa sheekh ama dee nin xaafido xufaadii kaba mid ahaa wixii uu taa ku xambaaray oo wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wqad qaala wuxuu ihi abu jacfar ibnu xamda abu jacfar ibni xamdaana abu jacfar wuxuu ihi ibnu xamdaana isawiina xamdaanaha waa nin raggiisa qarnigii saddexaad raggiisii ka mid ah oo raggii xufaada kaba mida suhaada iyo cubaadana ahaa ay yidhaaheenna nin dacwadiisaba la ajiibo ayuu ahay oo addoon saalixa waxaanu leeyahay kitaabkan muslim ayuu kitaab mustakhraja mustakhrajaadkiina waataynu soo marray ayuu kuba lahaa bal dee mooye imaka in la hayo dee horta wax la madbaceeyo urmahaye ama ogya ninkaas saddex boqol iyo koob iyo tobankii jirada ayaamihii ibnu khusayma dhintay buu isna dhinto ayaamay wada dhinteen abu jacfarka magaciisa axmed baa la yidhaaha ayaa wuxuu yidhi kullu qowli lbukhaariyi bukhaari qowlkiisa dhammaantii uu isagu odhanayo ee uu yidhaaho saxiixiisa dhexdii qaala lii fulaanun cardun wa munaawalatun cardi weeye iyo munaawalo cardiga laba qaybood baynu soo sheegnay shalayoo midna tii hore cardigii qiraa'ahayd midna cardigii munaawalo bal markaa waa arrinkani waa waxyaalo uu sheekhyadiisii kaga qaatay munaawaladan imika aan soo hayniyo cardigeed ayaa arrinkaasi yahay buu yidhi ibnu salaax meel horena waa ku soo naqliyaa oo halkii mucancanka iyo markii mucdalka furuucdii kaba dambaysay ah ee uu tacliiqa bukhaari soo naqlinayo tanna halkaa hadalkan waa ku horraysiiya ama uu ku soo naqliyaa halkanna waa soo naqliyay isagoo qowl weliba kale taa hore markaan eegno qowl cid kale lahayd isaga tan ku radeeyo tan raajax yeelaya halkanna sidaasuu kusoo naqliyay dee nawowino kitaabkiisuu ikhtisaarinayo marka waa qowlkan uu sidan isagu yidhi ina iyagu calaa sabiili lmuwaafaqa imika ay usoo naqliyeenba kollay kalaamkana nadar ayaa ku sugan uu sheegtay abu jacfar ibnu xamdaan sheegtay xagga nadarkaasi ugu sugan yahayna waxaa saxiixa kuba sugan axaadiid uu yidhi qaala lii tan uu yidhi oo marka bukhaari kutubtiisa kale la eegana uu xadiidka naftiisii iyo sheekha naftiisii uu kaba wariyey oo halkii qaala liida uu xadathanii fulaan yidhi ama xadahanaa taasi way jirtaa bal waxaa kaloo saxiixa ku sugan isagoo xadiis dee bal masalan yidhi xadathanii ama xadathanaa fulaan yidhi waa markuu xadiidkii soo celiyay meel labaadna xadiidka naftiisii qaala lii fulaan yidhi markaa taasi waxay keenaysaa labada lafti agtiisa inay isku mid yihiin oo bal matalan xadiidkii kitaabu siyam uu ku soo arooriye ruuxu hadduu iloobo inuu sooman yahay wax cabbo ama wax cuno uu ahaa nin cabdaan la ydhaah ayuu dee cabdullaahi ibnu cusmaan buu kaba wariyo sheekhadiisii kaba mid ahaa taas oo kale wuxuu markaa cibaaradiisu ay ahayd babal matalan halkaa qaala lii intuu kuba wariyey baa markii maya xadahanii ayuu haddana markuu joogo kitaabkiisa taariikhda weyn buu halkii taxdiidkii uu qaala lii isticmaalay xadiidkii uu ku soo arooriyey kitaabu tafsiir suuratu taxriim on ibraahim ibnu muuse sheekhadiisii ahaaba uu kaga soo naqliyey halkaa hore taxdiid oo xadahanaa fulaan uu yidhi ama ibraahim uu yidhi ayaa markuu aymaan iyo nuduur jooguu xadiidkii soo celiyey naftiisa uu soo celiyey oo kollay dee xadiidkumuna u soo celiyay halkaasu iyadana ee uu bal matalan ahaaba waxyaalihii loo dariishanayo meelahaasna calaaqada ama munaasabada la lahaa ayuu halkii uu xadathana ama taxdiidka ka isticmaalo halkaa dambe qaala lii yidhi marka deeta waxa weeye cagsina waa jiraayo kutubtiisa kale isagoo qaala lii yidhi halkan taxdiidkii isticmaalay saxiixa dhexdiisa wuu jiraa marka arrinkan imaamyadan sidaha uba soo naqliyeene waa kalaam nadar ku sugan yahay oo keenayaba bukhaari inuu qaala lii iyo xadahanaa ama xadathaniidan agtiisa ay mutaraadif ku tahay wax keligana uu isticmaalo dee waa ta aan arkayno isagoo isku bedbedelay xaafid ibnu xajarna kollay meelaha fatxulbaari ay ku soo aroorto waa ka hadlaa dhowr meelood buu mas'alada ku soo qaadaa sharaxa dhexdiisa kitaabkiisa nukadka la yidhaahana masalada iyadana dib buu markuu hadalkan yimi u soo qaadaa markuu markaa dee yaanu amhiladan dee adigu uu sheegay inay jirto walow tasmiyada magacaabee xadiidka qaarkood aanay kuba sugnaaninbe ayaa wuxuu yidhaahaaba waxa ii muuqday aniga oo ii caddaaday istiqra markii dee tatabuc dhan uu ku sameeyey axaadiistii caynkaas ahayd isaguna isagoo marka horeba min ahli listiqraa ayuu bukhaari marka la eegana min ahli listiqraa'i tam xaafid ibnu xajar yahay oo dee dadkuwa ugu khibro badan kitaabkaa yahay ayaa waxay i caddaatay buu yihi markan uu kaba cabirayo waxa weeyaan qaala lii kaba cabirayo saxiixiisa iyo kutubtiisa laba xaalo mid weeye xadiidku inuu xadiid mawquufa yahay xataa xukum rafcii haba lahaado ee lafdigiisan uu ku yimi inuu mawquuf yahay oo taas iyo xadiidka marka leega sanadkan uu ku warinayo in ruwaadiisan barhkood ama midkood aanu shardigiisii gaadhsiisaynoo xadiid uula yimi istirshaad ama mutaabaco uu yahay kitaab xadiid asal uu warinayay aanu ahayn markaasaa wuxuu doonay ee kol haddii labadaa xaalo mid unbuu isticmaalaa si uu leeyahay waana istiqra si ama tatabucu si dhammaastii uu ku ogaaday marka taas si uu uga yar duwo uun axaadiista usuusha si uu kuba warin jiray ayuu tan u isticmaalaa ebel matalan waa labadaa xaalo mid ahaan buu isticmaalaayo maaha uun arrinku wuxuu cardi kuba qaatay ama barhkood mudaakaru ku xambaaray ay yidhaaheen ama sanoo kale munaawala iyo cardi buu ku qaaday abu jacfar yidhi arrinku ma aha bal markaa masaladan hadalka oma waxa ku sugani taa weeye dee amhilo kala duwanna waan u helaynaayo saxiixii iyo keyrkiiba bukhaari kuba suganoo xadaana halkuu isticmaalay qaala lii uu isticmaalay qaala lii bedelkeedna tii kale uu isticmaalay xadiidka naftiisii ama riwaayadii dee maruu mar kale isticmaalay bal waa ta aan sheegayno saxiixa inay xadiid keliya labadiiba ay wada dhaceen marka arrinku ma aha un munaawalo bal markaa taasi waa inta yare hore wa cabara way cabireen qowmun qowm baa waxay ka cabireen can ilijaazati ijaazadii macnaa waa fi riwaayati bisamaaci warintii uu sheekh samaac wax kaga warinayay waa sheekhaasna markaa xaggiisa marka la eego samaacadii can ilijaazati isna ijaazo xaggeed uu kuba warinayay ayaa waxay isticmaaleen biakhbaranaa fulaanun ana fulaanan xadatahu aw akhbarahu oo waxa weeye macnuu adigu sheekhaagii waxaad kaga warinaysaa xadiidkii samaac iyo maqal aad ka maqasho ijaaze maaha laakiin isaga sheekhiisii ayuu ijaaze xadiidkan ama axaadiistan ama kitaabkan aad samaaca kaga maqashay ayuu isagu ijaaze ku wariyey marka haddaba samaac riwaayadaa ay samaac wax sheekh kaga warinayaan laakiin sheekhaasna ijaaze uu ku warinayo ayay siiqadan si ay bal ijaazada u caddeeyaan ama tii ay uga duwaan samaacii isticmaaleen oo inuu yidhaaho akhbarana fulan dee isagu waaba samaac baaba yahda ma qira'a samaacu dee kii uu sheekha laga maqlay ha noqoto ama qiraa'adii lagu dul aqriyay haba noqotee taasba uu yidhaa laakiin sheekhi kale ina sheekhu ijaasu axaadiisan ama kitaabkan ku taxamulaye marka cibaaradu la imanaya waa maxay anna waa annadan ayaa ijaazanimo ay u isticmaalayaan waana ijaasadaa samaaca ka dambayso ana fulanan hebel xaddathahu waa uu warramay amase ana fulanan hebel ba akhbarahu oo halkii ka odhan lahaa haddii arrinku samaacun wadayay akhbaranaa fulanun qaala xaddathanaa fulan ama akhbaranaa fulan uu odhan lahaa ayaa ijaazadaasaa ku jirta uu odhanaya akhbaranaa fulanun ana fulanan xaddathahu aw akhbarahu bal barhkoodna taasay isticmaaleen wakhtaarahu waxaa taan doortay isticmaalka noocana alkhadaabiyu khadaabi waa imaamkii shahiirka ahaa xamdi la odhanayay magaciisu hamze ma lahay laakiin markii dambe waxaan filaya isaga waqtigiisiiba iyo isagoo waqtigiisiiba waa la qoray in axmed loo qoro isaguna madaw iskaba daayay si isaga ay kaba soo naqliyaan khadaabkana waa awowyadii mid kaba mid ah taasay barhkood yidhaahaanba waa zayd ibnu lkhadaab oo aan cumar ibnu lkhadaab walaal ahayn bay nasabka ama ku gelayaa barhkood ay yidhaahaane bal adigu waa taas waxa weeye waana dee raggii kutubtan xadiidkaa sharxay raggii ugu horreeyey buu kaba mid ahaa sharxiisana imakaba dee lahayee macalimu sunan u abu daauudka ama abi daauud uu kuba sharxay iyo sharxii kaloo laba madbaceeyey oo ah uu ku sharxay bukhaari oo isna bukhaari ragga sharxay raggii ugu horreeyey ahaa aclaam alxadiid abaarkaas bal waxa weeye waa nin saasuu ahaayo dee kutub kale oo madbuuca oo lagu leeyahayna ay jirto laakiin labadaa kitaab ay ugu ahamsan yihiin bal haddaba wuxuu doortay isagu markaas samaac waxaa lagu warinaya isna ijaasa ay raacayso ama ay ka dambayso in dee cibaaradan ana fulanan xaddathahu la isticmaalo taa la isticmaalo waxakaahu welibana maaha isaga doorashadiisii oo keliye culimo kaleu ka soo naqliyey kolay sayitaala halkan aniga matni ahaan wakhtaara alkhadaabiyu waxakaahu weeye xagga sharaxa markuu dib iigu soo celiyo cibaaradaa uu qabanayeyna waxay taalla wakhtaarahu alkhadaabiyu aw xakaahu oo si wax taradud ay tahay isagaa doortay amase dad kale ayuu ka soo naqlinayay oo markaa doorashadiisii maahe waa naqlin iyo warin cid kale uu kaba soo warinaya markaa dee suyuudda cibaaradiisii sharaxiisa wax markaa ka muuqda iyo taasi ma jirtee laakiin sakhaawi oo kale suu isagu ku sharxaday kitaabkan wuxuu kaba dhigay awdan dee tardiid ama wuxuu daayay awdaa tardiidka keenaysay buu ka dhigay oo uu ku fasiraaba oo si waxay nuskhadu taa ahayd aw ay ahayd wakhtaarulkhadaabiya waxaa kaa wuxuu sheegayaana nin kitaab ijaazadan ka hadlo alwitaasa la yidhaho horena usoo maray lahaa ayaa taradudkani kaba dhacay buu markaa markuu khadaabi taa kasoo naqlin yidhah waana se sharaxiisan uu kaba dhigto kale uu ku leeyahay alfiyada ciraaqi ee bal adigu kutubtan yarmood aada loo taxqiijinaya barhkood laba nusqa inay jiraan oo mid awow ah iyo mid aw aw ay soo naqliyeen laakiin hadalka sakhaawi baa wuxuu u dhacayay si wuxuu taa awda ah uu markaa nusqaduba ay tahay oo macnu uu yahay ama waa doortay ama waa soo naqliyey arrinkuna uu ka dhacay ciddii hadalkiisa soo naqlisee bal markaa khamri ama saaxibulwijaaza calaa kulli xaalin arrinku waa taasoo waa siiqada hore wuxuu markaa yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala wahwa ana bal ikhtiyaarka caynkana ama kutaga iyo tacbiirka caynkana ee ijaaza anna oo ta'kiid iyo ama tawkiidba keenta iyo adkayn lagaba cabiraa oo dee iyadoo ijaaso loo jeedo cibaaradan ana fulanan laga cabiraa daciif daciifun daciif weeyo oo waxa weeyaan wuxuu daciif u yahay inna markaa ishcaar iyo dareensiin inay arrinku ijaazo yahay baan ku sugnayn oo bal dee si wax la adkaynayo hadalkii ayuun baaba markaa loo qaadanaya o taxdiidka ama ikhbaarka halkan ku sugan lasii xoogaynayo uno ina ishcaar ijaazo iyo wax ku dareensiinaya meesha ijaazo inay ku jirto ayaan kuba sugnayn oo taas bay deeto waxa weeyaan uu leeyahay bal ay u daciifiyeene laakiin baryo dambe markii ay arrinku isticmaalkoodii isagaba batay ee waxa weeyaan wixii isticmaal u bata ee isticmaal ahaan ama istilaaxaanna wax iska macruufa ama mashhuura dhexdoodii ku noqda labsiga marka aan wixii aada loo aqoonaynay wixii wax istilaax noqday ama isticmaalkiisa uu ku batay aanu ayn labsiga kuba sugan taasi kolley wuu isyar bedelayaayo dee waxa loo yaraya qaamo ayuu noqonayaa si arrin inoo dambayso aynu horena usoo aragnay wastacmala way isticmaaleen almuta'akhiruuna nimankii dambe waxay isticmaaleen fi lijaazati ijaazadii alwaaqicati dhacaysay fii riwaayati man shaksi riwaayadii fowqa shaykhi sheekha ka daciddii kala sarraysay adaa sheekha korkii ah ama sheekha ka dambaysay sheekhadii kale ahaa ijaazada riwaayadooda kuba sugnayd waxay u isticmaaleen xarfa can can xarafkeeday isticmaaleen oo fa yaquulu wuxuu odhanayaaba bal waa misaalkii ama say u isticmaalayeen man samica ruuxii maqlay aniga waxay taala fa yaquulu fii man samica fiidu kolley maba jirto dee hadday nuskhay waafaqsan tahayna wax jira maahaen fayaquulu wuxuu odhanayaa man ruuxii samica maqlay shaykhan sheekh maqlay oo ujeeddadu sheekh wax ka maqlay weeye oo samica an sheekhba waxa weeyaan sheekh maqlay isagu ka maqlaya horta laakiin biijaazatii ijaazayntiisa can shaykhin sheekh kale xaggii looga ijaazeeyey taa wax kaga maqlay wuxuu odhanayaa qara'tu waan aqriyey calaa fulanin hebel baan wax ku dul aqriyo taasi waa qiraa'adii caadiga ahayd oo ijaaza kuma jirto can fulanin isagoo hebel ka warinaya markaa canti dee iyaduna marka hore iyo mutaqadimiintii haddaan eegno xukumkeedii horunbay lahaydee halkii cancanada aan kusoo marnay ijaaza may keenahayn laakiin markii dambe muta'akhiriintii weliba iyagoo aad markii dambe ay iska shuurowdo isticmaalkooda ama istilaaxooda noqotay khaasatan qarnigii shanaad iyo wixii kaba dambeeyey ama qarnigii shanaad markii lasoo dhaafay adigu welibana dee qarnigii toddobaad markii laso qarnigii lixaad hagaag markii loo soo gaadhayna wuxuu noqday isticmaal adag buu noqday ama dee aad u shaa'ic noqday haddaba bal markaa taasoo kale isticmaaleen oo markaa can fulan waxay tilmaamaysaa isagu waa ku dul aqriyay sheekhii ama waabu kaba maqlay haddii dee bal matalan samaacii kaleba aan ka dhigne oo dee samaac kaleba wax kaga taxmulayna qiraadu shardi un maahee can fulan inta dambe ah sheekhaa dambe inuu ijaazo sheekhiisii kaga taxamulay welibana markaan eegna isticmaalkii markii dambe dee aad u faafay ee iyagoo ragga muta'akhiriintaa ku faafay cantan la isticmaalayay ijaazo loo isticmaalayaa bayna almuta'akhiriin suuradan kumay koobnaynba suuradan kumay koobnayn xataa sheekhyadooda wixii ay kaba warinayaan ee ijaazo ay ugaba warinayaan ayay canta sheekhyadooda naftooda ay kaba soo naqlin jireen ama ahaynuu sheekha sheekhiisii ijaazadii ahayd inay canta ku warinayeen markii dambe weliba shaa'ica ay noqotay bal taas kolley halkii cancanadana taa waan soo marnay oo bal sayuudi oo kale alfiyadiisa wastucmila ijaazatan fi da zaman annada iyo can waa zamankoodii bal dee qarnigiisii maahay qarnigii ka horreeyey kii ka horreyey labadii qarnige ka horreeyeyba way noqonaysaaye waktiyadaa dambe ijaazaba loo isticmaalay cantii oo markaa cantii baa dee macaanidii dhowrka ahayd aynu soo marro kani kaba mid ahaa ayay yeelanaysaa ama isticmaalaadkaa kala duwan iyo inaan macaaniba kaba cabirin laakiin isticmaalaadkaa kala duwan ayay markay riwaayo ku jirto ay yeelanaysaa bal markaa suuradana kuma koobna arrinkuna markii dambe isticmaal ay ay aad u isticmaaleen arrinkan oo shaa'ic noqday buu noqday oo biijaazati can sheikhin qara'tu calaa fulanin can fulan uma ina almanca mancinta min ilaaqi xadaanaa xadaanaa idlaaqeeda la manceeyo iyo wa akhbaranaa akhbaranaa idlaaqeeda ujeeddadu mar ijaaza iyo ama munaawalo ay tahay waataynu soo marray dee barhkood haba isticmaaleen ee waxa weeye inaan dee qowlka saxiix ee jumhuurulculamaa ay qabaan ee ahla taxari ay qabaan iyo ahla alwarac inaan xadaanaa iyo akhbaranaa la idlaaq ahayn ee dee cibaaro ijaazo laga fahmayo in la isticmaalaa qowlka saxiixa uu yahay haddaba mancinta aan soo sheegnay ee aan nidhi xadaanaa iyo akhbaranaa ha laba isticmaalo dadka qaarkood ha isticmaaleen oo ijaaso ha u isticmaaleen waa nooc tadriisiye lama isticmaalayo o lama idlaaqayo mancintii caynkaas ahayd laa yazuulu mancigaasi ma suulayo biibaaxati lmujiisi kii wax ijaazaynayay bannayntiisa daalika arrinkaa uu banneeyo idlaaqa iyo in la iskaba idlaaqo oo la iska isticmaalo uu banneeyo taas kuma suulayo na waxaa jirta qolooyin dee raggaa wuxuu ijaazaynaya ama mashaayikhdii ka mid ahaa ayaa ijaazaadkoodii waxay raacinayeen cidday wuxuu ijaazaynayaan oo barhkood la arkay weliba khaasatan nimanka makaaribada ayay ahayd oo ijaazaadkoodii ay bixiyeen lagu arkay oo ama laga helay iyagoo raaciya cibaaradan ah in shaa qaala xadaanaa wain shaa qaala akhbarana waa banaynba uu leeyahay ka wuxuu ijaazaynayo hadduu doono wuxuu odhan xadathana hadduu doono wuu iska odhan karaa isagoo idlaaqaya haddii uu doonona akhbarana buu odhan karaa marka waa taasoo wixii kol haddii istilaaxaan loo diidayo labsigan iyo ihaamkan ku sugan iyo waaqicii oonay kala cabirahayn loo diidayo dee ruux baneeyo le way kuu bannaantay kuma bannaanaanayso oo ruux leh waa kuu bannaantay arrinku iskuma bedelayo istilaaxii wixii ahaa ama wixii mamnuuc ahaa cid bannaysay oo yidhi maye halayska isticmaalo kuma bannaanaanayse bannayntaas ay dadka qaar dee ijaazaadkoodii ku dareene hadduu doono waa isticmaali karaa ay leeyihiin oo wuu idlaaqi karaa sidan aan imika sheegaynee ah intaasi inaanay dee halkan mamnuuc ay tahay sababtuna ihaamkiiyo labsiga ku sugan iyo iyadoo si uu ruuxani wax ku taxamulay aan sheegahayn boon ka cabirahayn ay tahay kuma banaanaaso taasi iskuma bedelayso kuma suulayso taas baa macnuu yahay uma ina almanca min idlaaqi xadathana wa akhbarana ijaazadan ama munaawaladan mancigaasi laa yazuulu mancigu ma suulayo biibaaxati lmujiizi kii wax ijaazaynayay ibaaxa banayntiisa dalika idlaaqa xadathana ama akhbarana la idlaaqo uu baneeyey taa kuma suulayo bal intii inooga hadhsanayd weeye munaawaladii iyo ijaazadii iyo alfaadaha laba isticmaalayo taas baaba ahayd dee intaa yaree bukhaari saxiixiisa kuma sugnaydee qaala li fulan ee ibnu xamdaan yidhina waa taa inoogu dhex jirto waa markuu qaala la yidhaa ayuu leeyahy waa wuxuu munaawalo ku taxamuleen laakiin hadalkaa waa ta aan soo sheegnay arrinku inaanu sidaa ahayn labada ibnu salaax iyo nawowi iyo qolooyinkaasi haba idlaaqeeno hadalkiisii sidaa ku daayeen marka waxaa afar nooc baan halkaa ku dhammaynay afar baa weli inoo dambeeya oo laakiin ka hadal yar kuwii hore oo dhan alqismu alkhaamisu qismigii shanaad ee aqsaamtii taxamulka kaba mid i alkitaabatu kitaabadii weeye qoritaankii wax laysu qorayey waana tan tacriifkeeda ama waxay tahay suuradeedu wa huwa haddaba qismigani markaa laftiga kitaab ahaan yaynan ugu celinay noocan dee maalan kitaabadan kaba cabirnay an yaktuba inuu qoro weeye ashaykhu sheekhi uu qoro masmuucahu wixii uu maqal uu maqlay isagu samaac uu lahaa amababa qayb kaba mida taasuu qorayaa oo axaadiis buu qorayaa taas oo kale ama masmuuciisii buu u wada qoraya ama shay masmuuciisii kaba mida ayuu lixaadirin ku jooga oo isaga agtiisa fadhiyaba oo la jooga ayuu u qorayaa aw ghaa'ibin amase mid maqan oon laba joogin xataa dee beledka uun haba joogo laakiin aan la joogin markaas ayuu u qorayaa bikhatihi isagoo khadkiisaoo isagaaba qorayo khadkiisa ugu qori aw biamrihi amase amarkiisii taas waaba intaa kitaabadaniyo waxa weeyaan waa iyadoo axad sheekhyadii kaba mid ahaa oo dee riwaayo lahaa bal waxaan aan joognaana waa umuuraha taxamulka iyo si lagu xambaarayayo waa riwaayo waa umuuraha isnaad xidhiirhkii uu kuba sugnaa weeyo isnaadkaasi iyo dee in ruuxa sidan lagaga warin karo can fulan loo odhan karo arrinkumaa axaadiistii caynkaas ahayd camalfalkeediiyo taas oo kale hadday sixadeedu kuu sugnaato dee riwaayaba kuma xidhno taasi sidaynu soo marnay ee waa arrinkii riwaayo iyo ruuxu inuu ciddan bal maalan dee siduu kaga taxamulayba wejkan uu yahay uu waxaa wax ka warin karo can fulan ama akhbaranii fulan ama wax la mida odhan karo wey haddaba sheekhi ayaa masmuuciisii ama qayb kaba mida axaadiis kaba mida ayuu qorayaa marka uu qoro ruux buu u qorayaa ama la joogo ama maqan isagoo hadduu qoro iyo haddii idankiisa iyo amarkiisa lagu qorona waa isku mid walow dee laakiin marka amarkiisa lagu qorayo loo baahanayo inuu ruuxaa qoray sina waa la ictimaadsanayaa ruux siqaa ama lagu kalsoonyo noqdo jahaal aanay halkaa soo gelin adigu ay markaa noqdo loo baahanayo bal taas baa waxaa la yidhaha kitaaba ayay tahay waana noocan ama wejgii shanaad bal markaa iyadaa qaybsamayso wahiya iyadu darbaani laba qaybood weeye mujaradatun mid ka dharla ka madran oo ka khaaliya can ilijaazati ijaazo oo waxbuu qoray axaadiistii uu siiyo uu dhiibay ama waa u dirayba dee isagoo markaa axaadiistii uu qoray xataa axaadiis keliyana haba noqoto sheekha sanadkiisuna waa ku qoran yahay oo ciddii uu ka warinayay meeshii way taallaa waa ku qoran tahay laakiin muu raacin dee iga wari oo waan kuu idmaye waan kuu ijaazeeye ma raacine adugu axaadiisii unbaabuu u dhiibay isagii ama u diray iyo wa maqruunatun mid la xidhiidhsan maxay la xidhiidhsan biajastuka waan ku ijaazeeyey cibaaradanna kollay dee ajatukana waa tano ajaazaniina shalaytaan soo arkaynay laakiin hadalkii abulxusein ibnu faris saaxib saaxibu maqaayiisu lugaya uu inooga soo naqliyey markaa ijaasada khaatimadeedii hore intaanu alfaada bilaabin iyo siyaqa kollay waa xusuusantihiinoo in dee iyo ficilkii aanu u baahnaynba xaraf uu kuba gudbee toos mafcuulkiisii u qaadan karo bal taas macnihii asalka u ahaana markuu kaba cabirayay waa jawaazulmaai aladii tusqaahu lmaashiya waatan soo maray iyo in ficilkii dee xaraf uu raacu kaba dambeeyo iminka tani waa macnaha hore in haddii kale ajaztu laka ayay ahaan lahayd bo khaasatan iidankiiyo tii ahayd adigu waan kuu ijaaseeye weeye maa katabtu laka waxaan kuu soo qoray aw ilayka katabtu laka aw ilayka taas baabuu raaciyey bal hadalkaasuu markaas adigu markaa maqruunatin biajastuka wanaxwi iyo wixii ajastuka laba mida si adintu laka iyo sawaqtu laka iyo abaxtu laka iyo alfaadihii aynu horeba usoo maray ama adlaqtu iyo wixii aynu dee kusoo aragnay ijaazawn in loo isticmaali karo oo min cibaarati alijaazati ijaaza cibaaraadkeedii iyo siyaqdeedii kaba mid ah labadaa weeye marka meeshii horta kitaabadii way jirtaa sheekha sanadkiisina waa jiraa ninkii daalibka ama ka doonaya ama axaadiisanba kaba soo dalbayna gacantiisii bay gaadhaysaayo waa waxaa isagii looba diree loola qastayo ee midna waxa la socda ijaazadii baa la socotaa midna kitaabada mooyaane wax kale oo la socdaan jirin marka wuxu uhi wahadaa kani haadaadu muxuu sheegaya waa qismigan dambe waa kan almaqrunatu waa almaqrunatu bilijaaza tan uu kaba cabiray ijaaze laba socotay fi sixati xagga sixada ay ansaxaysa ee lagu xambaari karo taa wax lagu warinayo iyo walquwati quwada ay leedahay kalmunaawalati almaqruunati munaawaladii maqruunada ahayd bay la mid too horeynuu soo aragnayba bal maalan kitaabkii maalan uu warinayo samaaca u lahaa masmuuciisa hadduu daalibkii u dhiibo bal dee suuradii fiicnaydna uu ama milkisiiye ama uu ku daayo gacantiisa oo uu ku yidhaaho waan ku ijaazeeyey ijaazadii kale way kaba heer sarrayso barhkood waa kuwii samaaca la simay tashkhiiskan iyo umuuraha jira daraaddeed iyo kitaabkii oo daa nuskhadiisii baabu siiya ma tii la qaabiliyey oo riwaayadiisii dee ay tahay ta kale waxaa dhici karta inuu riwaayadiisii de ay u baahato inuu hubsado oo uu doondoono si uu helo ijaazadii khaaska ahayde bal haddaba taasoo kale ay la mid tahayoo dee bal iyadiina tashkhiiskii taa kale ku sugnayd way ku sugantao waa tan axaadiisii qoran tahay waana tan laba siiyey oo iyada kala noqodna meeshii maba jiro dee waa wax loo qoray oo isagii uba diray xaggii sixada iyo quwada munaawalada maqruunada aynu nidhi bal qowlka jumhuurna hiya munxadatun can isamaaca oo martabada saddexaad bay noqonaysaa ayay tani la mid tahay weeye taasi bal markaa waa dee weji saxiixa oo dee bal maalan taasna itifaaq baabay inoo soo naqliyeen quwo badan oo barhkoodna taa ay samaaca laba simeen ba-a wa ama almujaradatu kitaabadii ka khaaliga ahayd ee ka madhnayd can ilijaazati way ijaazo aanay laba socon famanaca waxaa diiday alriwaayata biha in wax lagu wariyo qowmun qowm baa diiday minhum waxaa qowmkaa manciyey kaba mid oo yidhi kol haddaanay ijaaza la socon wax lagagama warin karo sheekhi dee ku camal faloo qaado madmuunkiisiiyo taas kol haddii dariiqu kuu sugan yaho sixadiisii ay aad og tahay laakiin inaad tidhaaha can fulaan ama akhbaranii fulaan ama dee taas oo kale waxa manciyo saa inay noqoto inaad wax lagu wariyo sheekhii lagaga wariyo oo markaa sanadkii taa uu kugu xidhiidho alqaadi almawardiyu ashaaficiyu waa imaamka shahiirkaa kutubta nafciga lee kala duwanna lee maawardi aada ugu shuhroobay waana nin isna qarnigii shanaad raggiisii uun ahaa marka ay dee isku waktiba ahaayeen saaxiba nihaaya oy kitaab wada sharxayeen waa imaamulxaramaynba isaguna xaawigiisa weyne imaka madbacaysan ee labaataneeyaha dee juskuba madbacaysan waa dee sharaxa mukhtasarka musani un weeye ee kitaabkiisan adabu dunya wadiin iyo adab alqaadi oo isaguna madbacaysan iyo kutub tafsiir iyo isna madbacaysan iyo waa leeyahay walow barhkii xagga tafsiirkiisa iyo malaa noocyada ictisaal ay ku yar sheegeen laakiin bal waa nin imaamo macruufa haddaba isagu suuradan waa diiday laakiin waajaasaha waxa baneeyey kasiirun wax badan oo min almutaqadimiina waalmutaakhiriina raggii hore iyo raggii dambe kaba mid ah way baneeyeen minhum raggaa waxaa ka mid ah ayubu ayub asakhtiyaaniyo nisbadaa lahaa ayub sakhtiyaani kolle waa imaam caalama ayu waana sigaaru taabiciin oo waa asxaabtii anas ibnu malik iyo raggii wax kaba wariyey weli asalkiisu carab ma ahayn oo dadkii mawaalid ahaa buu kaba mid yahay sakhtiyaanka loo nisbeeyna kollay dee waa xirfooyinkii badnaa ee ragga culimmadii iyagoo dee ta aimadaasa diinta faafinaya oo nashrinaya haddana ay xirfooyin lahaayeen dee dadkii iyo ay kagaba maarmaan arrimahood waxaana yidhaha nisbadan sakhtiyaan oo kale huwa juluudu da'n waa idaha argahooda weliba markan dee la magdiye ay adabka yihiin taas maha culimada qaar aladamiy taa loo nisbeeyaa way jiraan waa hargahan caadiga inagoo hargoolayaasha kulkul ay iibiyaan oo kale ama kuwooda yaryar halaba yidhaaha taas bay nisbadu tahay imaamkan loo nisbeeyey ayub bal haddaba isaga ayaa baneeya kaba mida wa mansuuru nin isagu in yar uu kaba yaraa ama dabaqadiisii aan odhan karno isna caalim caabida ahaa zaahid ahaa kollay tarjamadiisa u siyara calaam nubala iyo taadiib alasmaa walugaat iyo xagga khaasatan cibaadadiisiyo dee ay tahay tarjamo xaafisa jaanibka cibaadadiisu mansuur ibn lmuctamir waa imaamka la odhanayay ayaa isaguna raggii baneeyey kaba mid ahaa umuraha ay sooba naqliyaan xagga cibaadadiisii malaa isaga oo hi badnaa iyo ayaa hooyadii markay ka yaabtay tirooya maxaad samaysay manaf baa dishay dee anaga iyo waxyaala u qaatay dee dembi dee dembi u galay oo weyn oo uu qarsanayaa tan gaarsiiyeyo arrinta kale soo naqlay waxa ka mida inay balaqoys la jaaraaba inan uu dhalay nin ayaa waxay arkaysa in habeenkii malaa sadxigu ula baxaya salaada aqalka korkiisaoo dee wax halkaa ka muuqda habeenkiio malaa tiirun u haysatay berigii dambuu dhintay ku tidhi yaa abi maa facalat ilustuwaanatu allatii kaanat fi bayti mansuur tiirkii aqalka mansuurku oli jiray xagguu maray muxuu ahaayo tihi waa dee laaka kaana mansuur waqad maat dee habeenkii oo dhan si u taagan ya u qaatay inan yar oo kale meesha tiir ka taagan oo kale malaa u qaadato deetay tihi maxaa helay ma muuqatay marka tiirkii halkii kuma yaaleen bal haddaba mansuur isaguna waa dadka baneeyey wala siisnay imaamkii reer masar ama caalimkiisii iyo xaafidkeedii qays ibnu sacd iyo wagayru waaxidin mid wax ka badan cibaaradana taas macnaa akharu min waaxid bay la mid tahay min ashaaficiyiina waa asxaabi lsulu qolooyinkii shaaficiyiintii kaba mid ah abulmudafar isamcaani oo dee waxaa lahaa kitaabkan qawaadic lusuul iyo culammada usuulka isagu saaxib almaxsuul fakhrudiin araasi oo kale isba shaafici ahaayo bal qolooyinka adigu way baneeyeenoo taas kitaabadaa keliya iyadaaba dee ishcaar arrinteed ninku wuxuu u dirayaa oo xadiidkan ugu duru sanadkiisa u sheegay inuu ka wariyo un markaa in waa nooc bal maalan sidii dee munaawaradii bal aan lahayn iyadu idanku aanu laba socon ba malaa laakiin tii way kaba sii khaasantahay tani axaadiida rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu calayh ee dadkii cumaashiisaayd waraaqa uu qori jiray dadkii iyaguna mulugta iyo cid kastaba waraaqa loo qorayay oo dee ijaaziya waxyaala laba socona lagu dul aqriyay oo markaa laguba camal falayay taas baa jirtay oo bal markaa waxa weeyaan qowlkani waa qowlka saxiixa ahe way baneeyeen aimadaasi wahuwa saxiixu lmashhuuru bayna ahli lxadiidi qowlkaasna waa qowlka saxiixa ah ee isagu shuhroobay ahlu xadiidka dhexdooda kuba shuhroobay wayuujadu waxaa la helayaa fii musanafaatihim kutubtoodan saxiixaynba ay kaba mid yihiin waxaa la helayaa kataba ilaya fulanun qaala xadahanaa fulan oo cibaaradan hebel baa ii soo qoray isagoo leh xadahanaa fulan oo daeg wuu kaxaynayaa sanadkiina waa dhammaynayaa haddii dee bal maalan sanadkii kolba intii u harsanayd matigiina waa sheegaya waa taasun oo kataba ilaya fulan halkuu xadathanii fulan ka odhan lahaa dee wuu soo qoray ayuu odhanaya hebel baa ii soo qoray oo wuxuu yidhi xadahanaa fulan can fulan can fulan ilaa sanadkii iyo matiga wixii harsanaa sanadkii iyo matigii buu sidaa ku wada sheegaya walmuraadu bi haddaba markaa kutubta ay dhacdo musanafaadkaasoo xadiidka ama kataba ilaya fulanun waxaa loola jeedaa haadaa kan baa loola jeedaa waa noocan imika kitaabadan aan hayne weliba ijaasa aanay la socon ayay taa u isticmaaleen ee saxiixaynka way dhaca halka weliba xaafid me suyuudi oo kale xaafid suyuudi wuxuu idinoo soo yarkoobayaa bal waxyaalihii kitaaba ay kuba sugnayd ee saxiixayn dhacay hoota ugu horraysa oo kaba dhigay kitaabu laimani wanuduur oo saxiixa bukhaariha waxaa ku sugan kataba ilaya muxamed ibnu bashaarin moxamed ibnu bashaar bukhaari baa leh moxamed ibnu bashaar baa ii soo qoray waxaana uu leeyahay waa faa'iide muhime xadiid uu kataba ilaya ama san uu ku wariyo laakiin sheekhuu leeyahy kaga wariya maha kuwa dhexda dhacayeen isaga dee dadkii ka dambeeyey ay isticmaaleen laakiin xadiid bukhaari warinayuu sheekhiyadiisii sheekh ka mida cibaaradan ama kitaabo kaga wariyay kaasun baa saxiixa bukhaari jira kaasun baa jira weliba maxamed ibnu bashaarna waa bundaaro waa nin raggan ummahaad kale dhammaan ba wada sheekha bukhaarina axaadiis badanuu ka wariya tani waxay tilmaamaysaa uun inaanu xadiidka dee toos uga maqlin waayo waa axaadiis badan buu kaba wariyaayo sheekhadiisii waaweynaa ayuu kaba mid yahay la wadaagsadeenna qolooyinkan kale usuusha kale leh ay laba wadaagsadeen ama sanadka dhexdiisa marka la galo amsilo dhowra idinku sugan labada saxiix iyo xadiid miyo mid muslim leeyahayba oo sanadka dhexdiisa ay ku sugantahay kataba ilaya dee arrintiina camal ahaan ayaa loogu camalfalaya waana tan riwaaya ahaanna ay gashay bal markaa qowlka saxiixi ijaaza bayaanala jiri tan diritaankan iyo qoraalkani wuxuu wax kale kama dhignaa waa nooc idan ayaa meeshii taalla oo dee waxa weeyaan waa ti aynu soo marnayba sheekha marka lagu dul aqriayo haddii aamuso uun dee aamuskan kol hadduu mutayaqid caarifa yahay in laga dhigi jiray nooc iqraar dee kitaabadan uu qorayaana taasna waa nooc ijaaze un oo kitaabo iyo markaa waliba tashkhiiskan iyo ijaazadii kale kaba sii horeynaysaa ee qowlka saxiixa mashhuurkii taa wey wahuwa almuraadu biha wa huwa isagu macmuulun cindahum macmuulun bihi markaa kan san kataba ilaya wax lagu wariyaa macmuulun bihi mid lagu camalfalayo weeye cindahum iyaga agtooda oo macduudun laguna tirinayo weeye oo waxaa lagu tirinaya markaa filmawsuuli xadiidkii sanadkiisu xidhiidhay ee maaha munqadic sababtuna waxa weeye liishcaarihi diritaankan iyo qoraalkan fulaan loo qoray ayaa wuxuu keenayaa ku dareensiinayaaba bimacna alijaazati isagii baa ijaaze macnaheed leh ruux maqadaabuu u dirayaa xadiidkiisii inuu hebel iyo sidaa kuba wariyey dee wax kale maaha bool markaa tani macna ijaazana way ku sugan tahay arrinkuna wuxuu ku tirsan yahay un ama ay ku tiriyeenuun axaadiisa mawsuulka ee maaha inqidaac miduu ku sugan yahay bal markaa taasna waa kitaabadii mujarada can ilijaaza ama ta hore dee hadalba kama taagno munaawaradii aynu soo marray ee ay la socdeen markaa maqruuna bilijaaza ayuu laba quw xaggii quwadiiyo sixadii kula siman yahay buui bal taasi markaa waa saxiixo halkaa waxaan idahay kitaabadii in wax lagu wariyo ama nooca caynkaasi waa ama xataa ayaani ijaaza la soconinbe waa dariiq duruqda wax lagu taxamulo kaba mid ah sanadkaasna sanad mutasiluu noqonaya kol haddaan inqidaac meel kale ka gelay jirin in haddii bal maalan dee sheekhu yahay kii qorayna waaba dee saxoo sheekhibaa qoray kol haddii khadkiisa la garanayo haddii uu ruux kale soo qorayna waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inuu ruux kale usoo qoray in ruuxii la garto dee si loogu kalsoonaado dee way jiraan axaadiisa qaarkoodoo kaatibkii baan la garanayn kolkol ay barhkood ku cileeyeen sida xadiidkan dee kollay badhnaayo daciifiyaan badhnaa aanay dee daciifinba ama dee xadiidkii ahaa xagga basmalada iyo lajaharkeeda rasuulka ilaahay iyo inay dee bal markaa ku bilaaban jireen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin dhib malaa intaasi waa saxiixayn ee lafdiga muslim ee ahaa fakanuu laa yadkuruuna bismi illahi araxmani araxiim fi awali qira'atin walaa fi aakhiriha waa lafdi muslim oo dee cilooyin dhowra barhkood dee kitaabkan baa way kuga suganto awjuh dhowrana way tiriyaan isagan ciraaqina waa ugu horreeyay umuura ay tatabucaan ay leeyihin xadiidkaas ama intaas bay cillo kuba noqonaysaaye ayaa waxyaalihii ay kuba cileeyeen waxaa ka mida dee anas qataada markuu anas ka warinayay maya qataada ciddii ka warinaysay leeyihin qataadana akmaha buu ahaaba isagii kii qorayey ma ahayn kaatibkii ninkan labaad usoo qoray oo kale ayaaba laga jaahil yahay oon la garanayn oo ay cillay uga dhigaan oo bal maalan markaa hadduu sheekha aanu ahayn kulley ruuxa macrifadii iyo siqanimadii waa loo baahanayaa si dee meeshii loogu kalsoonaado inaanay wax kala dhicin kol haddii dee sheekhu kii qoraya aanu ahayn be uma yakfii waxa ku filan oo xagga marka la eegay ictimaadkan la ictimaadsanayo iyo in wax lagu warinayo kitaabo macrifatu waa kii maktuubu ileyhiga waa kii loo qoray ee isaga waraaqdan ama axaadiistan loo qorayay garashadiisa uu garanayo khadal kaatibi kaatibka khadkiisa oo haddii uu ninkii kaatibka ahaa dee nin yaqaanay uu yahu khadkiisii inuu yay garanayo sida sheekhii oo kale hadduu yahay ama kan kale xataa ayaan markhaati meesha iman bayina aanay iman caddaynaysa inuu khadkii fulaan yahay caddaynayse kol haddii uu isagu garanayo inuu khadkii fulaan yahay intaasi way ku filan tahay waxbuu kitaabadaa ku warin karaa waana dee sanadkaas lagu tiriyey kaa mutasilka in inqidaaca lahayn saas oo kale wa oo bal maalan taasay iyada noqonaysaa wa minhum culimada waxaa kaba mid a ama barhkood ama waxaa kaba mida man sharada ku shardiyey albayinata caddayn oo ujeeddadu waxay leeyihin khadku khadka waa shabihi karaayo ruux khadkii ruux kale u ekaan karaa oo ay khadkoodu isku mid noqon karaa ama isshabihi karaa baa le isku mid moo noqonaya isshabihi karaa markaa kol haday taa tahay dee kalsooni inuu khadkii fulaan yahay kol haddii khad kaloo shabihi karaa uu jiri karo ama la shabihi karo kalsooni adag meeshii ma taalo marka waxaan u baahanaynaa maha garasho wax ka badan oo ah in la helo cid caddaynaysa markhaati kaa khadkii fulaan khadkani inuu yahay taas ayay barhkood yidhaaheen laakiin wuxuu yihi wahuwa daciifun waa qowl daciifo ibnu salax baa taa wuxuu ku cileeyaa in khadkhad shabaho oo kale naadirba weeye waxaanu ka cabiraa daahirku waxa weeyaan de haddii aada loogu fiirsado khadka insaanku khadka ruuxa kale inta badan wuxuunbaa u dhaxayn karaa lagu kala garto dee waqtigeenan ayaaba dadkan had iyo goor mukhaduudaadka kaba shaqeeya aad taas khibro iyo mumaaraso dhee dheer u yeeshay ayaa khuduuddii qarniyadana way kala soocaan qarnigaas khadkiisuu shabahayaa bay odhan qarnigii shanaad waa khuduuddiisii sheekhyadana waa laga yaqaanaa raggii dee kutubtoodii khaasatan khad lagu hayay balkii khadkiisiha iyo dee mumaarasada badan baa kollay khibrada u keenta haddaba in khadka insaanku qeyrkii qaariban kuma shabahay ilbaasna xaggaa kama yimaado waa cibaaradii ibnu salaax saa daraaddeed waxba bayiino looma baahno oo dee bal maalan kolkol dee khuduud isshabahaya kolkol iyagaba labsi ku keenayay way jiraan oo kale culimada sa ibnu naasirudiin khadkiisa oo kale khadkii dahabi ayuu ekaa malaha dee laga yaabaa inuu aadna u khad fiicnaa dahabi oo kale saxaaf ibnu xajar oo khadkiisa aada u xumaay oo kale may ahayn bal markaasin aad buu fiicnaa malaha ninkana muxaakaad badan intii ku sameeyey ayay isagii rag asxaabtiis ahayo isna khadkiisii shabahaya khad u ego kolkol kitaabkii ninkani qoreedee la hayay loo qaadanaya inuu khadkii dahabiya oo kale kolkol waxyaalo saase way dhacaan way dhici kartaa mindiriya nin kale oo kolkol xaafid ibnu xajar isagoo nin ay wax ka soo naqlinayeen oo hadal dee la ictimaadsanaya he soo naqlinayeen uu kaba dhigayay de wuxuu laga yaabaa ninkii hadalkan ictimaadsaday wuxuu qaatay mindiri khadkiisii oo dee la ictimaadsan kare nin kale uu magacaabay oo mala asxaabtiisii ahaa oo kaba cabiraya laysa min axlaasi hada alfanni dee raggii fannigan aimada ku ahaaye hadkooda la ictimaadsanayaan ahayn baaba khadkiisi iyo laakiin waa shabahaya taasoo kaga qaldama ay yidhahaan bal markaa umuure waa dhici karta laakiin dee khuduudii qaaliban way kala duwan tahayba oo markaa bayina waxba shardi mahawe uma saxiixu qowlka saxiixi waxay bal taas kitaabadii maka maxaan soo ogaanay inay kitaabadu dariiq iyadna wax lagu wariyo ay tahay welibana ay labadaa martaba yeelanayso teeda aan ijaaza la soconno maanta munaawaladii aan ijaaza la socon teedii la mid maaha way kaba xoog badantao qowlkii saxiixa haddii halkaa ay yidhaaheen maya wax laguma warin karo munaawalo aan inna ijaaza la socon tani oo dee barhkoodna waa lagu warin karaa waa tii aynu saba marray tan qowlkii saxiixa ayaa almashhuur bayna ahlilxadiid ee dee musanafaadkoodiina tadbiiq ahaan inooguma sugan waa in iyadoon ijaaza la socon wax lagu warinayo iyadaa macne ijaaza xambaarsanba weeye haddaba muxuu odhanayaa ruuxii isaga sheekhan uu wax ka naqlinaya ma axaadiisan uu kaba warinayo kitaabadaasun dee wuxuu kaga wariyey ay tahayd maxaa had iyo goor waxaan arkaynaa marka nooc inoo dhammaanayaba siyaaqdii adaha ama alfaadihii cibaaraadkii ruuxuu isticmaali lahaa marka dambe uu wixii sii gudbinayo tii buu inoo sheegaya wuxu uhi suma saxiixu qowlka saxiixi waxa weeye annahu waa ruuxii dee maktubu ilayhiga ahaa weeye isaga loo soo qoray waxaan bal maalan ay tan arrinka sheekhana dariiqa u dhexeeya iyo waxa isku xidhayaa uu yahay kitaabadaas ee samaac iyo qiraa'o kale iyo umuuro kale aanay jirin inuu odhanayo fi riwaayati biha markuu iyada wax ku warinayo ee biha bilkitaabati kitaabo wax ku warinayo kataba ilaya fulanun qaala xadaanaa fulan markaas markuu taa yidhaahne sanadkii iyo matigiibu israacinaya kaxaynaya ee sidaas kutubtan bay inoogu sugan musanafaadka amase wuxuu odhanayaaba haddii aanu kataba ilaya waata ugu sariixsane maxaa kaluu odhan karaa akhbaranii fulanun mukaatabatan tanna waa caddaynaygu caddeeyey oo hebel baa wuxuu iigu warramay kitaaba ahaan aw kitaabatan iyo naxwa wax la mida oo cibaaraad adigu xaqiiqadii iyo xaaladu siday ahayd inoo caddaynaya oo sida xadatanaa kitaabatan oo kale iyo wax laba mida taasuu odhanaya walaa yajuusu ma banaana halkana ilaaqu xadaanaa wakhbaran sababta xadaanaa iyo akhbaranaa waxbaa loo yaqaanay dee ruuxina waxa weeyaan ruuxu inuu noqdo weeyaan ruux bal xaaladii riwaayadiisiiyo siduu ku taxamulay inay barhkood baaba khilaaf karayaaye inuu caddeeyo oo xaqiiqadii dee si waaqac ahayd uu kaba warramayo cibaaradiisan marka inuu idlaaqa un iyadoo arrintu kitaabo un ahayd xadaanaa fulan uu ku dayso aw akhbaranaa fulan taas iyada ma banaana ayuu kaba cabiray laakiin dad sameeyaa jiro oo dee quwadan ay leedahay kitaabadu daraaddeed u sameeyo wajawazahu xadaanaa ama akhbarana idlaaqeeda waxa baneeyey allayth layth ibnu sacad iyo wamansuuru mansuur ibnu lmuctamir taas way baneeyeen oo macnaa waxa weeyaanuun rag kala duwan buu layth ibnu sacad isagoo kitaabo kaga wariya cibaarada isticmaalay mansuurna sidaas oo kale iyo wagayru waaxidin mid wax ka badan oo min culamaai alxadiidi wa kibaarihim culimadii xadiidka culamaa lmuxadisiina muxadisiinta culimadoodii wa kibaarihim raggoodii waaweynaa kaba mida saalays iyaba dee ay raggaa u yihiin ayaa iyagu idlaaqa iskaba baneeyey barhkood akhbarana ayay baneeyeen iyagoon xadahanaa aan banayn calaa kulli xaalin qowlkooda saxiixii waa taas akhbarana yaxadahanaana kolkol waxyaala uu sharaxay ku sugan oo arki doontaan baaba lagu kala farqin karaa haddii mid la baneeyo ta kale la diido oo bal xaaladii waaqica cadaynaysay waa kataba ilaya fulan iyo kuwa inuu isticmaalo tanna dee dad isticmaalay way jiraan laakiin mid kastaba waa riwaayo saxiixa saan soo maray oo wax lagu warinayo alqismu saadisu qismigii lixaad ee aqsaamtii taxamulka kaba mide iclaamu shaykhi sheykha ogeysiintiisa weeye addaaliba xerowgiisii ama tilmiidkiisii uu ogeysiiyo ana hada alxadiida xadiidkan aw ilkitaaba wa ana hada alkitaaba kitaabkan samaacuhu maqalkiisii uu can fulaan uu ka maqlay uu yahay oo dee sanadkiisiina waa wax dee uu garanay markaas oo cad oo meesha lagu sheegayo ama kitaabkiibaa uu ku qoran yahay muqtasiran xaaliya mid ku gaabsanaya calayhi iclaamkaasun iyo ogeysiintaas isagoo macnaa ujeeddadu aan raacin waan kuu ijaazeeyey hadduu yidhaha waan kuu ijaazeeyey dee hadalkama taagno waa ijaazadii aynu kaba soo baxnay noocan kitaabkan weliba uu yidhi kitaabkan ama xadiidkanna ijaazadii ay ahayd kitaab baan ku ijaazeeyey bukhaari oo kale iyo isagoo yaaluu leeya kitaabkanna waabay sii kala mudnaanayaan oo quwo siyaaday sii yeelanaysaa taasi laakiin arrinku waa maxay waa ijaazadii kuma jirto waa iclaam mujarada waa isagoo yidhaha dee kitaabka bukhaari oo kale sheekh fulaan ayaaban ka akristay ama aan ka maqlay dee isaguna sanadkaasu u lahaa intaasuu yidhi wax kale muu raacin bal taasba weeye iclaamkaas marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala fajawaza way baneeyeenoo alriwaayata werin bihi ay biliclaami waa iclaamkaa mujaradka iyo ogeysiintaas waa dad hamigooda badanna u ahaa bal sanad wixii ay ku tasxiixin karaan inuu ku xidhiidho ama silsila ay inoogu xidhiidhaysaba malaa barhkood ay isleeyihiinba waa lala yimaadeene way baneeyeen kasiirun in badanoo min asxaabi alxadiidi walfiqhi walusuuli wadaahiri buuri in badanoo asxaabtii xadiidka iyo fiqiga iyo usuulka iyo nimankii ahladaahir oo kale iclaamkaa keliya ee ah kitaab fulaan ama xadiidkaas waxaan ka maqlay ama aan ka wariyaa fulaan can fulaan can fulaan oo kale in marka dambe isagu yidhaaho can fulaan oo ama dee uu cibaaro haba isticmaala tan caddaynaysa uu sidaa kuba wariyo sanadkiina taa ugu xidhiidho qolooyin badan baa baneeyey minhum raggaa baneeyey waxaa ka mida ibnu jurayjin ibnu jurayj waa nin aan horeba u soo maray oo kollay reer maka culimadoodii waktigiisii ahaa cabdulmalik ibnu cabdilcaziiz ibni jurayj baa la yidhaha ibnu jurayjkan aada ugu shuhroobay awowgii weeye dee magacuna waa taan aragno magac carbeedba ma ahay magac qolooyinka dee bal maalan ay lahaanayeen waqtiyadaa horena shaamiyo joogay ama nasaaro waa magacyadoodii buu kuwa dhow yahay oo dee laga yaaba inuu halkaa calaaqa ama dee nisba hore jirto laakiin ibnu jurayj ayaa tan baneeyey waa nin atbaacu taabiciintii ka mido isagu taabici ma aha وبن الصباغ الشhاaفiعي iبن صباغ aynu hore usoo maray صاaxiب الshاmil وغayره aynu horena usoo yar sheegnay bal taas iyo waqtigiisii iyo kaasna waayu kaba mid waa abulcabaas الغamriyu bilmucjamati almalikiyo in camriyu layidhaha buu kaga ixtiraazayaayo iyadoo qayntan dhibicdale la aqriyayo mucjamadii waa qaynta dhibicdale la aqriyayo almalikiyo ee maalikiga ahaa kolley waa nin aynu malaa laba gooriya baan xusuusnay intan aan anwaacda kusoo jirnay mar dhaweyda waxaanu soo aragno filaya casharkii shalay ahaa saaxib alwijaaza isagoo kaba cabiray macnaha kitaabka alwijaaza la yidhaaho waa fi tajuuzi alijaasa ninkii lahaa cibaaro sidaasa marna laakiin muu magacownayn isaga iyo kitaabtoone halkii bal maalan ay ahayd ijaaze marka cid wax loo ijaazayn karo waxa shardi ah barhkood ay shardiyeen inuu ruuxani ee ruux caarifa yahay kana uu ehel u yahay oo kale ee uu yidhiba in waxa weeye imaam malik baa taa laga soo naqliyay oo dee waxaa ka soo naqliyey bacdu asxaabihi ama ayaa kaba soo naqliyey oo ama deme waa laga soo naqliyoon markaan raacina sharaxana ay ku sugnayd asxaabtiisa barhkii waana isaga ninkay u jeedeen bal taasba weeyaanoo waa nin reer andalus ahaa oo weliid ibnu bakrin baa la yidhaahaa damrina waa jiri malaa reer khaafiq la odhanayay kaba midoo deegaankaa degayey kitaab buu leeyahay umuurahan ijaazada uu kagaba hadlo waana xaakim oo kale iyo waa nin horo sheekhadiisii buu kaga mid yaho xaakim baa meelaa wax ka soo naqliya haddaba ninkaasba oo kitaab ba leh halkan aan wacdin ijaazada uu kaga hadla ama banaynteeda iyo suwarteeda qolooyinkaasi waxay baneeyeen iclaamka mujaradka in cid wax lagaga wariyo qaala bacdu daahiriyati qolooyinka daahiriyada barhkood waxay yidhahaan low qaala hadduu yidhaha hadihi riwaayati laa tarwiha arrin kale ay kuma sii dareenoo waa tii ay sii xoogeynayaanun u ogeysiiye wuxuu yihi kitaabkani waa riwaayatii can fulaan buu yidhi laakiin hayga warin buu raaciyey kaana lahu riwaayatuha canhu inuu wax ka wariyo waa leeyahay taas buu leeyahay malaa masalada waxa u yar nadiir ahayd horeynuu soo marnay ninku hadduu sheekhiiba uu xadiiskii kaba maqlo oo haddana liamrin maa sheekhii yidhaah aan ka noqdayba wixii aan kuu sheegay ama hayga warina ama kuuma fasaxaya oo kale dee xadiis uu sheegay lama soo noqon karo inuu ka wari haddaan khalal meesha jira uu leeyahy war mee khalal baa dhacay iska daa taasi aanay jirine arrin kaleu sida dee amsiladii aan soo aragnay ugu diidayo oo kale wixii uu sheegay ma soo noqonayo oo mancinna kuma baaba'ayo ee waa kaga warin karaa adiyo oo kale weeye marka tanna wuxuu leeyahay hadduu iskaba daa iclaamkaa keliya u intuu ogeysiiyo uun uu yidhaaha igama warinin waa ka warinayaaba laakiin muxuu ihi wa saxiixu bal taasi qolooyinkaasi haba yidhaaheen qowlkaas ha lahaadeene qowlka saxiixa iyo waxa weeye maa qaalahu wixii ay ku qowleen hayru waaxidin mid wax ka badanoo min almuxadisiina wagayrihim muxadisiin iyo hayrkoodba kaba midi oo maxay yidhaaheen anahu laa tajuusu riwaayatu bih iclaam uun mahaba dee ada mancintanba iclaamka oo keliya uun in wax lagu wariyaa maba banaana taas bay dhahan oo macnaa qoladaa hore jaanibkay eegeen meeshii sukuudkii sheekhaynu soo marray hadduu aamusan yahay oo caarifna ahaa nacamna aanu odhan dee inay isagiibaa laga maqlayaaye iqraarkiisa lagaba dhigayay tiyoo kale ayay bal maalan oo dee taasi ninkii saa kuba maqlay sheekhi baa lagu dul aqriyaya waa aamusan yahay marna nacam ma odhan haddana kii ku dul aqriyaya bal haddii aan idhaahno xataa alqiraac cala sheekh sayde ayma badani qabeen xadaanaa baa la isticmaali karaa hadduu xadaanaa yidhah hadduu akhbaranaa sidqi bay ahaanaysa hadda sheekhi wax lagaama maqlin waa aamusan yahay un waa lagu dul aqriyayey nacamtiina muu odhan dadkii fadhiyay haddana waxay odhanayaan marka dambe akhbaranaa fulaan arrintuna waa maxay iqraarkiisii dee aamuskiisana iqraar buu kaba dhigaya kol hadduu mutayaqadka caarifka isagii wax laga warinaya wuxuu yimiba in wax laga wariyaay ahayd marka tan oo kalena waxay leeyihiin dee isagu idankan yaanu kuba dhawaaqin be ogeysiintan uu ogeysiyu leeyahay hebel baan kaba wariyay kol haddii sheekha aamuskiisaas ba akhbarana fulan la odhanayay dee tanna waa lamid waa qoladaa hore say eegeen laakiin bal wuxuu qowlkan ay tasxiixinayaan ee in badan oo culimadii bal maalan ama hayru waaxidin min almuxadisiina wagayrihim anahu laa tajuusu riwaayatu bihi way iclaamun in wax lagu wariyaa inaanay banaanayn oo ay leeyihiin dee waxa dhici kartaba kol hadduu leeyahay taasaan kaba wariyay meeshii khalal iyo waxyaalo waxaan ugu idmi waayey jira inuu noqdaaba suurtagala markaa iclaam keliya in waxba laguma warinayo taas bay bal adugu waa qowlkay qolooyinkani tasxiixinayaan bal shaarixan eeg iyo hadalla yar niqaashaad baa kuma sugna eegta alqismu saabicu qismigii toddobaad alwasiyatu wasiyadii weeye waa dardaaran wax laysu dardaarmayo maxaa dardaaranku dee meel kasta waa gelayaa ay tahay hiya wasiyadu an yuusiya sheekhi inuu dardaarmo weeye cinda mawtihi dhimashadiisa agteed markaa uu dhimanayo aw safari ama meelba uu safrayo oonu dee kitaabkiiba qaadan ahayn bikitaabin kitaab yarwiihi uu warinayay buu shaksi u dardaarmaya oo macnaha waxa weeye sheekh baaba dee markii uu isidhi waad dhimanaysa cinda mawti ama waqti uu dhulkiiba kaba tegayo ayuu kitaab uu riwaayo u lahaa ayuu odhanaya hebel baan u dardaarmay hadda markaa lama socoto waan u ijaaseeyo haddii hebel baan u dardaarmo inuu iga wariyo waan u ijaaseeyey ijaazadii bay noqonaysaa taasi suurooyinkii hore inoo gelaysaa ee waa dardaaranun kitaabkaasaan u dardaarmin dee kitaabkiina riwaayo horta waa waxyaalihii looga qasi jiray waxyaalo kalena jaanib dee maal baabu kaba noqonaya laysuma dardaarmee bal matalan waa tan la iibsanaye taase intaasun baa buu yihi waa suuradaasba weeye fajawaza way baneeyeenoo bacdu salafi salafka barhkood lilmuusaa lahu kii loo dardaarmay ayaa waxay u baneeyeen waa ninkii loo dardaarmay maxay u baneeyeen riwaayata warintiisa uu kitaabkii wariyo canhu can ilmuusii muusigii uu ka wariyo taas bay u baneeyeen wahuwa qaladun waa qalad adug bal arrinka dhacay salafka waxa kaba dhacay imaam abu qilaabo la odhanayay kollay sidaasuu kutubta u yimaada waa nin taabiciintii dhexe ka mida caalimna ahaa magaciisa cabdullahi bni zayd aljarmi baa la yidhahhay laakiin kunyadiisan buu aada ugu mashhuuriday asaaniidda inooguba yimaada ayaa ciraaq buu ahaa reer ciraaq oo waxaa loogu yeedhay qaadinimo markii taa ogaaday oo dee ninkii madaxda doonayay inuu qaadi ka dhigo dhulkiiba iskaga tago ka cararay waa qaadinimada ka cararkeeda oo shaam buu tegey xaggii isagoo joogaa kollay wakhtigiisina dhowaaday ama uu gaadhay markaa kutubtiisii oo xaggaa uu kuba haysay ayaa wuxuu u dardaarmay ayuub sakhtiyaanigii imakaan kaba soo baxnay buu u dardaarmo tilmiidkiisa ahaa kanna waa taabici yar laakiin isaga waa taabiciintii dhexe waa dabaqadii dhexe caalimana waa kale boqol iyo dhowrkii hijrada ayay dhimashadiisaasba ahayd isagoo shaam kuba dhintay arrinkaasna waddankiisii ugaba tegey markaasaa wuxuu yidhi kutubta waxaan u dardaarmay ama gaadhsiiya ayuub oo hadduu noor yahay dee isagaan u dardaarmay hadduu dhintayna kutubta hala gubo buuri hadduu dhintayna hala gubo kutubtii baa ayuub soo gaadhay sakhtiyaani isagoo kiradeediina markaa ayaa wixii lagu soo qaaday bixiyey waxaana markaa noolaayo joogay moxamed ibnu siriin oo dee raggii isaguna cabdullahi ibnu zayd iyo la sidnaa ama abuqilaabo la sidnaa dee ninkaa caalimkan garanee waracana ahaa taas ayuubna waa tilaamiiddiisii isagana masaladuu weydiiyey maxaa yeelaa buuo wuxuu yidhi ka wari ka weri taasoo waa arrintii waa masalada dee salafkee uu sheegayo waa fatwada moxamed ibnu siriin iyo arrinka ayuub haddana mar dambe waxaa dhacday inuu dib uga joogsado uu yidhi laa amuruka walaa anhak anigu kumana amrayo kumana diidayo xaggii marka waa tan uu leeyahay bacd asalafaa banayso waa qadiyadaas abuqilaaba kutubtiisii uu ayuub sakhtiyaani u dardaarmay kutubtiina ay nolol kusoo gaadhay waayo haddaanu isagu noolay wuxuu lahaa hala gubo oo cid kale markaa lama ogolayn dee markaasaa fatwada waxaa jirtay moxamed ibnu siriin iyo haddana kajoogsigiisuna waa jiray bal bacda salaf qowlkoodu kaa weeye bulan wa sawaabu laakiin wuxuu leeyahay taasi waa qalad eh oo xataa dee ninkii fatwada lahaaba markii dambe kaba joogsadaye annahu laa yajuusun waa cibaaradii ibnu salaax oo wuxuu leeyahay aad iyo aad bay u fog tahay oo arrinkaa waxaa lagu xambaaraya ima zallatu caalimin aw mutaawal waa nin caalimo qalad ka dhacay amase baraxasho kaba dhacday khada kaba dhacay ama waxaa lagu awilaya inuu ujeeday calaa sabiili wijaada dardaaran maahe wijaadada inoo dambaysu dariiqeed kagaba warinaya laakiin qolooyin bal markaa tan dee yidhi waa lagu camalfalaya waa jiraan saa ibnu abi dam oo kale xafnu xajaraad oo sharxu nuqba dee qolooyin baa ku camalfalay buu saa kuba soo naqliya bal markaa masalada wasiyadna taa weeye waana wejkii toddobaad markaa mid unbaa inoo hadhay oo wijaadadii unbaaba hadhaysa markaa wijaadadii unbaa hadhaysa bal wasiyadna taa weeye bal tacriifka unbaa waxba yani iga kala hadhay wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir